magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa waxaa maalintii shalay ka furmay shir heer gobol ah oo ay isugu yimaadeen hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka ee dowladaha bariga afrika shirkan oo ay isugu yimaadeen saddex iyo toban ka mid ah madaxda hay-adaha sirdoonka iyo nabad sugidda ee bariga afrika ayaa la sheegay in looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinaca sirdoonka ee dalalka bariga afrika si wax looga qabto caqabadaha amni ee sii kordhaya ku-xigeenka madaxa nabad sugidda ee etoobiya ninka lagu magacaabo taasir gabri ayaa hadal uu ka jeediyey shirkaas ku nuuxnuuxsaday in waxa uu ugu yeeray argagixisada ay weli khatar weyn ku yihiin gobolka isagoona ku baaqay in la qaato habab cusub oo ku saabsan shaqada sirdoonka si kastaba ha ahaatee kulankan ka dhacay magaalada adis ababa ayaa ku soo aadayo xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dagaalanta bariga afrika ay dhowaanahan la wareegtay magaalooyin iyo deegaano badan oo dhaca koonfurta soomaaliya iyadoona kulaalayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho